ciidamada ameerikaanka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan ciidanka kumaandooska ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo al-shabaab ay ku laahayeen degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe qiyaas ahaanna baardheer kaga beegan siddeetan kilomitir deegaanka goobjoogayaal ku sugan oo anla xiriiray ayaa waxa ay ii sheegeen in markii ay ciidanka ameerikaanka iyo kuwa soomaalida ay saldhig ka samaysteen deegaanka in durbadiiba ay ka sameeyeen howlgallo ka dhanka al-shabaab islamarkaana lagu baarayey dhammaan xaafadaha degmada iyadoona ugu dambayntii ay la baxeen saraakiil ka mida shabaab oo xilligaasi ku sugnaa deegaanka saakow ee gobolka jubbada dhexe dadka goobjoogayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in saacada ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa ameerikaanka iyadoona saacadahaasi ay dhammaanba howlgallada u ka soconayay guud ahaan deegaanada hoos yimaado saakow iyo gudaha magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe dadka goobjoogayaasha ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ilaa hadda ay jaran yihiin isgaadhsiinta degmada oo ilaa hadda aysan jirin meel lagala xiriira dadka deegaanka waxaana arrintaasi loo aanaynayaa waxaa keenay in ciidamada ameerikaanka ay weli ku sugan yihiin deegaano ku dhowdhow degmada saakow oo ilaa hadda ay ka samaynayaan duqeymo ka dhanka al-shabaab